wararka ka imaanaya dalka tuunis ee dhaca waqooyiga qaaradda afrika ayaa ku waramaya in ruux hubaysan uu weerar ku qaaday macbad ay yuhuuddu leeyihiin oo ku yaala gudaha dalkaas ugu yaraan afar ruux oo laba ka mid ay ajaanib yihiin ayaa ku dhintay weerarka sida ay xaqiijiyeen saraakiisha booliiska ee dowladda dabadhilifka ah ee tuunis weerarka oo saakay aroortii hore ka dhacay jasiiradda loo tumashada taga ee jabra ayaa saameeyey boqolaal dalxiisayaal reer galbeed ah goobjoogayaal ayaa sheegay in ruuxa weerarka geystay uu toogasho ku dilay askari ka tirsan booliiska oo ilaalo ka hayay macbadka yuhuudda kadibna uu rasaas ku furay dad caddaan ah oo goobta ku sugnaa warar horudhac ah waxa ay sheegayaan in dadka ku dhintay weerarka uu ka mid ahaa ruux faransiis dhalad ah oo booqanayay macbadka ay yuhuuddu leeyihiin ee weerarka lagu qaaday warar goor dambe soo baxay ayaa sheegaya in tirada dhimashada ee weerarka ay korortay taasoo gaartay ugu yaraan shan ruux iyadoona ay cabsi xooggan la soo darisay dadka dalxiisayaasha ah ee soo booqanaya dalka tuunis kuwaasoo ka baqdin qaba in weeraro noocan oo kale ah ay sidoo kale ka dhacaan dalkaas wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka tuunis ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in weerarkan uu fuliyey askari ka tirsanaa ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaas waxa uuna weerarku yimid iyadoo dabaaldegyo sanawi ah ay ka dhacayaan qaybo ka mid a qaaradda yurub kuwaasoo ay dhigayaan boqolaal yuhuud ah warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda tuunis ayaa lagu sheegay in ruuxa weerarka fuliyey uu ugu horreyn dilay saaxiibkiis intaasi kadibna uu abbaaray macbadka ay ku sugnaayeen dadka yuhuudda ah isagoona si aan kala sooc lahayn rasaas ugu furay askarta ilaalada ka haysay halkaas iyo dadka yuhuudda ah xukuumadda tuunis waxa ay sheegtay in weerarka laga hortegay islamarkaana la yareeyey khasaaraha soo gaaray dadka reer galbeedka ah dowladaha maraykanka iyo faransiiska ayaa cambaareeyey weerarka lagu qaaday macbadka ay yuhuuddu ku leeyihiin jasiiradda jarbah ee ku taalla dalka tuunis kaasoo sababay dhimashada shan ruux oo uu ku jiray askari ka tirsan ciidamada ammaanka iyo dhaawac sagaal kale kuwaasoo ku sugnaa macbadka uu weerarku ka dhacay xukuumadda baariis ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in si aad ah ay u cambaaraynaysa islamarkaana ay uga murugootay weerarkan lagu qaaday macbadka ay yuhuuddu leeyihiin ee ku yaala dalka tuunis afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda faransiiska ayaa sheegay in weerarkan oo uu ku tilmaamay mid xanuun badan uu soo xusuusinayo weerar sannado ka hor ka dhacay dalka tuunis kaasoo lagu diray koob iyo labaatan ruux oo dalxiisayaal ahaa macbadkan ay yuhuuddu leeyihiin ayaa waxa uu martigeliyaa kumanaan dad ah oo isugu jira yuhuud iyo reer galbeed kuwaasoo ka soo booqda waddamo badan oo ku yaala caalamka waxa uuna weerarku ku soo aaday iyadoo jimcihii lasoo dhaafay uu macbadkan martigeliyey xaflad sanawi ah oo ay dhigtaan dadka yuhuudda ah muuqaallo la baahiyey ayaa muujinayey xaalad cabsi iyo isku dhexyaac ah oo ka dhex jirta gudaha macbadkan ay yuhuuddu leeyihiin kadib markii weerarka toogashada ah lagu qaaday idaacadda maamulka yuhuudda ayaa dhankeeda sheegtay in ciidanka xukuumadda tuunis ay fashiliyeen weerar weyn kaasoo lagu beegsanayay macbadka ay ku leeyihiin dalkaas dad goobjoogayaala waxa ay soo wariyeen in marka la maqlay dhawaqa rasaasta gebi ahaanba albaabada la isugu dhiftay macbadkan ay yuhuuddu leeyihiin waxaana dadka reer galbeedka ah ee soo booqday loo diiday inay ka baxaan macbadka macbadkan weerarka lagu qaaday ayaa ah kan ugu weyn ee ay yuhuudda ku leeyihiin afrika waxa uuna martigeliyaa boqolaal yuhuud ah oo isaga kala yimaada waddamada dhaca qaaradda yurub iyo yuhuud ka timaada dhulka muslimiinta ee xoogga lagu haysta ee falastiin kuwaasoo sannad weliba soo booqda macbadkan koob iyo tobankii bishii abriil ee sannaddii labada kun iyo labada ayaa sidoo kale weerar loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa lagu beegsaday macbadkan ay yuhuuddu ku leeyihiin dalka tuunis waxaana xilligaasi lagu dilay koob iyo labaatan ruux oo badankood ahaa dalxiisayaal ka soo jeeda dalka jarmalka dalka tuunis ayaa ka mid a dalalka muslimiinta ee la dejiyey dadka yuhuudda ah dowladda cilmaaniga ah ee dalkan ka jirta ayaana xiriir wanaagsan la leh dhammaan dowladaha gaalada reer galbeedka